deegaanka budbud ee degmada afbar waaqo ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen dufcaddii ugu horeysay ee ka baxda dugsiga hoose dhexe ee al-shacab ee deegaankaasi munaasabadan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin aqoon-yahano waalidiin iyo madax ka socote maamulka sare ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee al-shacab xaruntiisa dhexe ayaa bogaadiyey ardaydii sanadka nasiibka u yeelatay inay u fadhiistaan imtixaanka dugsiyada dhexe ee ay qaado wasaaradda waxbarashada galmudug saadiq maxamuud waarsame maamulaha guud ee dugsiga al-shacab ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda isaga oo ka sheekeeyey marxaladihii laga soo maray dhismaha iskuulkan ayagoo tartan la galay galmudugna oo la galay inay ka galeen dugsiyada markii la qiimeynhayay xagga waxbarashada heerarkooda kaalinta labaatan iyo labaad galmudug meeqa iskuula ku taala lix boqol iyo wax kaban baa ku taala marka lix boqol intaas oo dugsi iskuulkii ka galay kaalinta labaatan iyo labaad wax sahlan maaha si sahla kuma imaan juhdi lagu bixiyo weeye dad soo dadaalay dibadda ka soo dadaalay dad meeladhex ka soo dadaalay macallimiin dadaashay waalidiin dadaalay bay intasa ku timi intasa waxaa laga sii rabaa in laga sii badiyo oo kaalinta kuwaa la hegsadaan rabaa sidoo kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey horumarka dhinaca waxbarashada ah ee deegaanka ka jira iyaga oo sheegay in dhismaha iskuulkan uu soo maray caqabado badan oo ay goobjoog u ahaayeen darteed waalidiintana iyo mas-uuliyiinta dhammaan waxaa laga rabaa maadaama indhihii dadka u kala kaceen oo wax la bartay ee aqoontii bilaabatay in dhammaystirkeedii guntiga dhiisha la iskaga dhigo oo cid kale aan wax laga sugana dadka isku tashadaan si waxbarashadaasi loo hormariyo sagaashan iyo siddeeddii markii la furay oo dhowr arday lagu furay magaalada markaan soo aadno inta ciyaallada dugsiyada kala dhigta dhagax bay inta qaataan bay tuuryana oola fadhiisan jireen oo odhan jireen gaaladii gaaladii gaaladii in iskuulka lagu gaaloobahayana oo ardadaas ay sidaa leeyihiinna culumba u soo meerin jirtay
ugu dambeyn axmed xuseen siciid guddoomiyaha degmada afbar waaqo ee gobolka mudug ayaa isna goobta ka hadlay isagoo oo bogaadiyey ardada qalin jebinaysa saake waxaa farxad ii ah inaan maanta ka soo qayb galo qalinjebinta fasalkii sideedaad duskuhii hoose dhexe ee al-shacab iyo xafladii shaacinta dugsiga sare ee al-shacab asagana budbud waxaan rajaynayaa inaysan wakhti ku qaadan reer al-shacab inay dugsi sare ee hesho budbud waxba micnaa ma soo kordhinaysa deegaanku hadduusan isku furnayn waxbarashadiisu ardada ka qalin jebinaya dugsiga hoose dhexe iyo sare ee al-shacab ee ku yaala deegaanka budbud ee hoostaga degmada afbarwaaqo ee gobolka mudug ayaa ah kuwii ugu horeeyey ee ka baxa dugsigaasi